habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban
waa fiidnimo axaada oo labaatan ay tahay bisha abriil sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddayada habeennimona wada jiro halkan waxaa uga daadahinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
caqabadaha jiro ee amniga hay-adaheenna amniga iyo ciidamada amniga haysto waad garanaysaa dhaqaalo darri wax walba dhaqaalay ka rakmaan qalab haddaa rabto waa inaad beesa haysataa tababar inaad gashay haddaa rabto waa inaad beesa haysataa caafimaadka askariga haddaa rabto inaad sugto waa inaad beesa haysataa dabcan xuquuqdiisii iyo mishaarkiisii iyo wixiisiisi waa in dhaqaalo loo helaa kaasi waxau ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay maanta shir ku saabsan amniga qaranka oo ka furmay magaalada muqdisho warbixin ayaannu idinka haynaa gardarrada sokeeyaha rag baa gees biciid u leh gaadiid la dhaanshuu ahaa gibilmadiidiiye gurad uuna wada saari jiray gocanaya mooyin
waa qoraaga soomaaliyeed axmed faarax cali idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mida barnaamijka hiddaha iyo dhaqanka goordhow ayaadna maqli doontaan qodobada kalean idiin hayna dhegaystayaal waxaa ka mid a qaar ka tirsan maxaabiista ku xidhan xabsiga magaalada hargeysa oo isku daya inay baxsadaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka hore sawarkii dunida sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska somalilan ayaa ku dhintay laba kalena way ku dhaawacmeen markii maxaabiista isku dayeen inay ka baxsadaan xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa maanta maxaabiistan ayaa la sheegay inay ka baxeen jeelka ay ku jireen kadib markii ay adeegsadeen hub la geliye xabsiga dadkan maxaabiista ayaa la sheegay inay ku xukunaayeen falal isugu jira argagixiso iyo burcadnimo sida ay sheegeen saraakiisha somalilan maxaabiistan ayaa markii dambe gacanta lagu dhigay wasiirka cadaaladda ee somalilan xuseen axmed caydiid ayaa v o eda u sheegay inay wadaan baaritaan la xiriira amuurtan waraysi ku saabsan arrintanna goordhow ayaad maqli doontaan magaalada muqdisho maanta waxaa ka furmay shir looga hadlayo amniga qaranka soomaaliya shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabisay dowladda soomaaliya waxaana la sheegay inuu socon doono muddo saddex maalmooda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shirkan maanta furay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa noloshu mid adduunyo iyo mid aakhiraba gaaritaankeeda iyo kuguulaysigeeda wuxuu ku xiran yahay amniga caawa haddii halkan xabada ka dhacayaan oo madaafic ka dhaxayso oo qaraxi ka dhacayaan masaajidka miyaa la aadaya marka cibaadadii way taabatay soo maaha sidoo kale dukaankaagii ama bakhaarkaagii miyaad furanaysaa iskuul miyaa la aadayaa suq marka amnigu waa sidaa halkaa halaysku ugu yaallo waa furaha nolosha madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud halkaad nagala socotaan waa voice of america dalka ruushka ayaa sheegay inuu aada uga carooday rasaas khasaare geysatay oo ka dhacday dalka ukrein taasi oo jebisay heshiiskii lagu gaaray in ciidda easterka aan wax iska horimaada la samaynin hase yeeshee saraakiisha ukrein ayaa sheegay inay faahfaahin dhacdadaasi ay weli dhiman tahay saraakiisha ayaa sheegay in rasaastan ay ka dhacday bare ay ilaaliyaan goonigoostada ruushanka raacsani ay disho ugu yaraan hal qof waxaa kaloo jira warar sheegaya in afar kale oo qof ay dhinteen kuwaasi oo goonigoosataduna ay ku jiraan dalka ruushka ayaa sheegay inuu aada uga carooday daandaansiga ay dagaalyahaniintu samaynayaan weerarkanina uu caddaynaya inaanu jirin doonis dhinaca dalka ukrein ah oo ay ku joojinayso hubkana kaga dhigayso kooxaha wadaniyiinta xagjirka hase yeeshee kooxda reer ukrein ee weerarkan lagu eedeeyey ayaa diiday inay wax luga ku lahayd waxayna kooxdani ay sheegtay in ciidanka gaarka ee ruushku uu falkan ka dambeeyey quusayaal reer kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay gudaha u galeen doonidii quustay si ay uga soo saaraan dadka meedadka ay ku dhex jiray doonta rogantay waxaa tirada dhimashadu ay gaaraysaa lix iyo konton qof iyada oo tiro ku dhowdhow laba boqol afartan iyo lix kalena aanan lahayn raq iyo ruux dadka wax ku noqday doontan ayaa waxay u badnaayeen arday dhiganaysa dugsiyada sare ee dalkaasi boqolaal quusayaal ah oo ay ku jiraan dad shacaba oo iskood isu xilqaamay ayaa waxay ku bimeeyeen naftooda inay galaan doonta rogantay oo la degtay ku dhowaad shan boqol oo dad ah taasi waxay kusii jeeday waa doontaasi jasiiradda koonfur galbeed ee dalkaasi jindo lagu magacaabo quusayaashan ayaa waxaa la sheegay in ay darashada amaba waa daaqadaha ay ka galeen doonidaasi dabeetana ay sidaasi uga soo saareen dadka meedadka ah waxaa tan iyo arbacadii la sheegay in lasoo badbaadiyey boqol toddobaatan iyo afar qof
weli waxaad nagala socotaan voice of america caalamkoona waxaad naga dhagaysan kartaan v o a somaly com qaar ka mida maxaabiista xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa ayaa isku dayay maanta inay ka baxsadaan xabsigaasi mid ka mida ciidamada ilaalada xabsiga ayaa dhintay waxaana mas-uuliyiintu sheegeen in maxaabiista samaysay iskudayga gacanta lagu dhigay dhammaantood wariyahayaga magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar ayaa dhacdadan ka wareystay wasiirka cadaaladda ee somalilan xuseen axmed caydiid wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasxaabihi ajmaciin xabsiga hargeysa kolley iskuday baa ka dhacay maanta maxaabiis dembiye culus u xidhnaa ay isku dayeen inay xabsiga kaga baxaan goor bay ku beegeen kolley kulul oo gooraha qadooyinka iyo wixii wax loogoy geenayaana xabsigu dhinacna mashquul ka yahay dhinacna cagtu yar goodaho kale ayay runtii lagu beegay maxaabiis laga soo saaray qolkii ay dee lagu ogaa ka soo baxay oo dabeedna albaabkii dhexena soo dhaafay kii dabadana intay askari ku dileen dabadda ugaga baxay ayaa howlgal caynkaasaa ka dhacay laakiin askartii gaarka sare haysay runtii ay ku dagaalameen qaar dabadda ka joogeena ay maxaanku rahdaa dee bacsadeen oo eryadeen dadweynuhuna ka gacan siiyey dhammaantoodna gacanta lagu soo wada dhigay iyaga iyo dad kaloo loo tuhmayey inay la shaqaynayeen oo dabaddaaba gacanta lagu hayo gudahana la tuhunsan yahay inay magaranaysaa runtii gacanka heleen oo iyada lafteeda aanu magaranaysaa dee baarista ay ku socoto marka hawshaas waa hawl operation dhacay oo isku day in maxaabiis ku baxsata ahayd laakiin dhicisuubay gacantana lagu hayay baaristeedii ilaa hadanka maxaa khasaar ka dhacay hal askari oo ciidankaa ku dhintay labana waa ku dhaawacmeen askarigaa dhintay taasi baanu u diraynaa eheligiisii iyo qaraabadii iyo maxaan ku dhaha ciidanka dhammaantii iyo somalilandba waa ka tacsiideen dhageeridiisa labada askari oo ku dhaawacmaynaa ilaah waxaan uga baryayna inuu dhaawacaa uga dhigo mid sahlan oo nabar gardarro uga dhigo waan runtii aad iyo aadna waxaan ugu ammaanayaa ciidankaa dibadda ka howlgala xabsiga ee markay waxaynu ognayaa inaan hubda ciidanka xabsiga gudihiisa inta badan hubka lalama galo maxaabiista lalama dhex tago ciidankii dibadda ka joogay waajibaadkiisii buu gutay waa runtii laga howlgalay arrinka waana la qabtay gacantan lagu wada dhigay waa ilahay mahaddi maanta haddaanaan lahayn maxaabiistii dambiyada ku xukunayd way baxsadeen nuucee bay ahay maxaabiistan isku dayda inay baxsato maxaabiistaas waa maxaabiis dambiyo culus ku xidhan oo burcadadeed iyo argagixiso bay isugu jira marka dhammaantood hubkan say ku heleen sacaad wasiir taasaad shacabka aad is weydiinaya taasi waa talabaarayo oo arrinta baaristu ku socoto marka ilaa hadda maxaa maxaa ilaa hadda tallaabo qaadeen
baaristii waa socota baan ku uri wixii tuhun galay ama debed ha lagu qabtee ama gud ha lagu qabtee ciidamada gacanta ku haya su-aalna weydiinaya wasiirka cadaaladda ee somalilan xuseen axmed caydiid wuxuu u waramayey wariyahayga magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjir
habeen wanaagsan dadka na dhegaysanaya waxaad nagala socotaan v o a washington magaalada muqdisho maanta waxaa ka furmay shirweyne qaran oo looga hadlayo amniga iyo xasilinta wadanka guud ahaanba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa furay shirkan waxaana ka qayb galay khubro dhinaca amniga ah culama udiin iyo saraakiil ka tirsan amisom wariyahayaga magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho shirweynahani oo si rasmiya oo u furay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soco doona muddo afar maalin ah waxaana ka qaybgelaya qaybaha kala duwan ee bulshada sida culamaa udiinka waxgaradka haweenka aqoon-yahanada saraakiil ka socotay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisom inta uu socdo ayaa waxaa looga doodayaa sidii amniga lagu sugi karo cabdikariin xasan guuleed wasiirka amniga qaranka ee dowladda soomaaliya ayaa ugu horreyn ka hadlay ulajeedada shirkan ujeeddada marka shirweynaha oo aan rabno ugu dambaynta inay ka soo baxdo waa laba qodob qodobka koowaad in la helo istiraatiijiye amni oo damaano qaada sidii dalkaani xasilooni iyo nabad dhammaystiran oo buuxda loo heli lahaa waxaan ka rajeynaynaa marka dadka shirweynaha kasoo qaybgala dhammaan qaybahooda kala duwan in maalinta shirweynaha la xirayo aragti buuxda iyo fikir buuxa oo istaraatiijiyadaas ku aadan oo dadka aqoon-yahanka ahoo ilaadada kahor loo sii qaban doono inay arrintaas ayada ah kasii shaqeeyaan tilmaam u noqon karta inay halkan ka soo baxdo insha allah tacaala sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho jenaraal xasan maxamed xuseen oo loo yaqaana mungab oo isaguna ka hadlay shirkaasi ayaa waxa uu sheegay inay muqdisho sharaf u tahay in shirweyne looga hadlayo amniga lagu qabto waxaad ku soo dhowaataan muqdisho oo maanta ah meel nabad ah oo nolol ka jirto dadkeedii ay dib ugu soo laabanayaan kana socdaan mashaariic horumarineed oo ballaaran muqdisho waxaa sharaf u ah iyo bulshaweynta soomaalida ee ku dhaqan caasimada dalka inay martigeliso shirkan oo lagu qab ku qabsoomay shirkan qiimaha badan ee xilli muhiim ahna kusoo aaday hadda waxay daliil cad u tahay muqdisho inay soo ceshatay maqaamkeedii in muqdisho ay gudan karto dowrkii ee kaga jirtay ee soomaaliya mar haddii ay tahay hooyadii gobolada dalka batuula shee axmed gaballe guddoomiyaha haweenka qaranka soomaaliya oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa iyaduna sheegtay in haweenka iyo dhallaanka ay u baahan yihiin in waddanku uu u helo amni haweenka soomaaliyeed oo oon fara badan u qabay amniga iyo nabadda oo caruurtoodii ku waayey oo raggoodii ku waayey oo walaalahood ku waayey oo naftoodii ku waayey oo sharafkii ay lahaayeen ee gabarnimo ku waayey oo ku dayacmay adduunka iyo xuduudaha iyo dalka gudihiisa sababtoo ah waan qiiraysnahay waxaan u qiiraysnahay culays fara badan oo aan la soo koobi karin iyo tiiraanyo xanuun badan ayaa ku dhacday gabdhaha soomaaliyeed oo waayay qarankii ay ku hoos xarragoon jireen oo ay ku hoos noolayn waxay la tahay nasiib in maanta ay soo noqotay nolosha soomaaliya oo laga hadlaayo sugidda amniga ma aha amnigi amnigii waa bilowday laakiin sidee u sugnaa madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbaddii ugu dambeysay shirkaasi ee lagu furayay ka hadlay ayaa waxa uu sheegay caqabadaha hortaagan amniga soomaaliya caqabadaha jiro ee amniga hay-adaheena amniga iyo ciidamada amniga haysto waad garanaysaan dhaqaala darri wax walba dhaqaalay ka rakmaan qalab haddaa rabto inaad beesa haysataa tababar inaad geshid haddaa rabto inaad beesa haysataa caafimaadka askariga haddaa rabto inaad sugto waa inaad beesa haysataa dabcan xuquuqdiisii iyo mishaarkiisii iyo wixiisiisi waa in dhaqaala loo helaa dhaqaalahaasi waxaan rabaa inaan u sheego dadka soomaaliyeed ilaa maanta ilaa maanta shilinka aan ku meel maraynahay waa shilin dadka soomaaliyeed ay leeyihiin dowlado saaxiibo ah oo aan aada iyo aada ugu mahad celinayno boqolkiiba boqolaa jiro qalabayna siiyaan qalabna siiyaan baabuurayna siiyaan maxaan ku ihahdaa combyuutarayna siiyaan dayactiray noo sameeyaan qalabkaasayna siiyaan inkinda afka qalad waxa lagu yidhaha ayayna siiyaan laakiin baabuur haddiina la siiyey shidaal in lagu shubou rabaa soo maha hadduu halaaba in la dayac tirou rabaa qoray in la saaruu rabaa wiilal caloosha u buuxdo oo baa-aan gaajoonsanayn oo maxaan ku dhahdaa qalabaysa inay fuulaan ay socdaan ay shaqo ku qabtaanaa la rabaa waa dadka soomaaliyeed midda u taallo oo ilaa iyo haddana in badan oo ka mid a ay qabteen way qabteen dadku lacagaha dadka ay bixiyeen ayaa intaas ay ku suurto gashay weli waa la wadaa ugu dambayntii shirkaasi ayaa waxaa heeso qiiro geliyey dadkii kasoo qayb galay ka soo jeediyey howlada qaranka ee waaberi waxaana si gaara uga dhex muuqday abwaanka soomaaliyeed maxamuud cabdulaahi sangub hibe maxamed gudoon hibe nuura iyo fanaanka maxamed axmed qoobaal iyo hoballo kale axmed xasan colaad v o a muqdisho
haddaba muxuu shirkani ka bedeli karaa xaaladda amniga ee haatan ka jirta soomaaliya su-aashaas iyo kuwo kale ayaan hordhigay xasan sheekh nuur cali oo ka mid ah khabiirada ka qaybgalaya shirkan islamarkaana ku takhasusay arrimaha amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda wuxuuna ku jawaabay xaaladda hadda jirta shirkan waxaa ka tuseeya sida aad la socoto dalka soomaaliya soddonkii sano ee lasoo dhaafo wuxuu ahaa dal rabshado iyo dagaal iyo mataqaana khilaafaad siyaasadeed ay ka jiraan marka waxaa la doonayaa arrinkaasi si loo xaliyo oo khilaafaadkaas iyo dagaaladaas iyo mashaakilkaas loo xaliyo mashaakilkaas dadka soomaalidu inay isku yimaadiin oo ay ka wada hadlaan dhibaatada jirta iyo sidii looga bixi lahay waaya marka xaaladda hadda joogta markaan usoo noqonno xaaladda magaalada muqdisho waad la socotaa amnigeeda tan wadanka waad la socotaa ee deegaanada laga qabsanayo al-shabaab awoodda dowladda sida loo fidinayo dadku waxay rabaan wax isbedel degdega ku sameeya xaaladda amniga duruuf iyo duruufta meelaha ay ku nool yihiin marka muxuu ka bedelayaa shirkani duruufta amniga xilligan jirta horta shirkani waxaan rabaa inaan in yar kuu saxo shirkani kuma shaqo laha ama si toosa focus uguma aha howlgallo socdo oo dawladdu ay samaynayso iyo dagaallo socdo shaqo kuma laha iyo koox gaara shaqo kuma laha waa mid guud oo comprehensive ah comprehensive marka aan ka hadlayno waxay tahay waa dib yacni amniga oo loo dhigayo qaab ah dib u dhiska dalkoo kaleeta waayo yacni waxay tahay in uu involve uu ku ahaado arrimaha siyaasadda arrimaha mataqaana geed socodka nabadda arrimaha dib u heshiisiinta arrimaha dhaqaalaha society-ga isu kelideeda isu isu dowladda dadweynaha soomaaliyeed meelaha qaarkood wuxuu geli karaa xiriirka aan la yeelanayno mujtamaca caalamka ee nala jooga kuwa diriskeenna ah kuwa naga fog marka kaas haddana wuxuu geli wuxuu geli doonaa haddana environmentiga iyo ilaalinta kheyraadka dabiiciga ay soomaaliya leedahay sida kheyraadka badda oo kale waa laga hadli doonaa of course waxaa kale tahay in laga hadlo mataqaanaa iyadana ee guud ahaan sida dadka soomaaliyeed oo kala maqan laysugu keeni lahay waxaa kaleeto oo wasiirka amniga oo meesha ka hadla uu sheegay in laga sugaayo shirkan waxyaabaha kasoo bixi doona inay kamid ahaan doonaan waxyaaba loo kaalmaysan doono in reforming lagu sameeyo security sector ama in dib u habeen lagu sameeyo hay-adaha nabadgelada qaranka laakiin sida loo sameyn doono iyo kaasi waxu dhici doonaan waxay ka dambeyn doonaan shirkan iyo marka ay wax ka soo baxaan shirkan sida ay dawladdu u akriso waayahay su-aashay ugu dambeysa kalsooni intee leeg baad ku qabtaan shirkan inuu miro dhalo haruno guud ahaan waxa waxay tahay inaan kuu sheego anigu dalkan waxaan ka maqnaa toddoba toban toddoba iyo toban sanaan ka maqnahay laakiin hadda waxaan joogaa hal sano iyo baraan joogaa halkaas sano iyo barkaas aan muqdisho joogo isbedelka dhacay haddaanan joogi lahayn ee la igaga sheekayn lahay ma aha mid aan aqbali kari lahay ama aan rumaysan kari lahay marka waxay tahay rajada aan qaba waxay tahay guud ahaan dalka soomaaliya waxaa ka socda isbedel dalka soomaaliya wuxuu u jihaystay dhanka nabadda waxaan tegay puntland waxaan ka bilaabay gaalkacyo waxaan ku tegay boosaaso haddana boosaasaan kasoo laabtay waxaan soo maray haddana gaalkacyaan ku imid waxaan tegay somaliland waxaan ka bilaabay berbera waxaan tegay borame haddana borame waa kasoo bilaabay haddana waxaan ku tegay berbera hargeysa waa tegay markaad fiirisid guud ahaan soomaaliya waxaa muuqata ifafaale iyo rajo waxaa la joogaa xilligii lahaanshaha dalkan ama ownershipka dalkan dib loogu soo celin lahay gacantiisa oo go-aanka dalkan laga gaarayo ay qeyb ku lahaan lahayd gabadha soomaaliyeed ee riyaha ku ilaashanaysa caluula ama qandala iyo boorame iyo maxaan ku idhaahdaa dhobley iyo jowhar iyo kismaayo iyo mar waa gartay laakiin deegaanada aad ii sheegteed martay deegaanada hadda dhibaatada iyo amni daradu ka taaganta ma dhibaatada iyo amni daradu waxay ka taaganta muqdisho muqdisho ilaa baydhabo baydhabo ilaa kismaayo marka ka waran taas iyada okay fine waxay waxay tahaa dalka soomaaliya dhibaatadu dibidiisa isku hal mar hal meelna kama bilaaban isku hal meelna kama bilaabantee marba meel bay ka bilaabanaysa gabadabaan imika sheegta marbay nabad marba ay nabad ahaayeen ayadoo hargeysa iyo burca ay ololaayaan marka dhibaato ma laha dhibaatadii kasoo bilaabatay waqooyiga soomaaliya ayaa koonfurta u dhammaanaysa dhibaato ma laha xalka waa la gaari doonaa dhibaatadan socotana waa of the political process waa koritaanka dalkan dadkan waxay leeyihiin soomaaliyeed saddex identity ama saddex afkarsiimay leeyihiin mid waa mid waa inay yihiin inay qaran soomaaliyiin oo ay yihiin somali nation mar waa inay yihiin muslim ay yihiin mar waa inay yihiin beelo marka saddexdaas identity ayaa waxa ay ku qabaan waxa la yidhaahdo identity crisis oo sidii loo maanaj garayn lahay oo beesha iyo qaranka iyo diinta sidii laysugu keeni lahay mekanismkii laysugu keeni lahay ayaa dalkaani ka qaldan laakiin hadda waxaa socda waxaa socda processkii waa final state waa meesha u dambaysay qarannimaa la siiyey dagaalay ku galeen faray u gubteen beelan beele beele bay ahaayeen way ku dagaalameen faray ay ka gubteen hadda diinkay ku dagaalamayaan faray u guban doonaan wayna ka bixi doonaan sida nin waliba oo ku dagaalamay nationalism oo ultra ah oo xagjir ah ama ku dagaalamay qabiil oo xagjir ah uga soo uga soo laabtay oo caqligu ugu soo cesho ugu soo laabtay ayaa haddana dagaalada socda saasoo kale ay ku dhammaan doonaan waana final stage dalkaanina wuxuu geli doonaa nabad iyo barwaaqo iyo horumar dhibaatada soomaaliyana boqolkiiba sagaashan iyo shan waa xalisantay shanta dhimanna waxaan aaminsanahay sanadada soo socda inay xalisi doonaan xasan sheekh cali nuur oo ah khabiir ka faalooda arrimaha amniga qaranka iyo arrimaha dibadda wuxuu igu warramayey khadka telefoonka magaalada muqdisho halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo soo diyaarisay soo nijeedinaysa sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaa kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha soomaaliya waxaa ka jira horumar xagga isgaarsiinta waxaa waddanka ka shaqeeya dhowr shirkadood oo khadad telefoona kuwaasoo la sheego inay ka jaban yihiin xagga isgaarsiinta dalalka kale ee afrika habka lagu wacdo taleefanada waxaa sidoo kale wakhtigan iyana socota hirgelinta shirkadii ugu weyneed oo xagga internetka oo la filayo dhowaan in ay meelo badanoo soomaaliya ah ka howl bilowdo waxaa iyana taasi dhinac soconaya dhegaysi la sheegay in lagu sameeyo taleefanada madaxda dowladda soomaaliya ugu sarraysa iyo murankii la xiriiray xagga furaha nambarka wicitaanka ee soomaaliya ee ah laba shan labo dhammaan arrimahaasi waxaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho uga jawaabaya oo barnaamijka marti noogu ah wasiirka isgaarsiinta iyo boostada dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed aadan ee mudane bal soo dhowo ugu horrayntii haddaan bal anigu kugu bilaabon ku weydiiyo su-aashan bal waxaad ka warantaa ee horumarka ay soo siyaadin karto shirkadan cusub ee xagga internetka ah ama sida ay wax uga bedeli karto baahidii horey loo qabay ee xagga isgaarsiinta ah waxay ka bedelaysaa dadka ama ummadda soomaaliyeed waxay helayaan fursad ay ay ku gaari karaan ay ku heli karaan internetka si aada deg deg u ah oo qualitigan uu ka wanaagsan yahay kii hore waa garta muddo intee leeg baa marka waxaad ka warantaa ay socotay hoosha shirkadan ay waktigan uga hirgelinayso internetka muqdisho iyo qeybo ka mida soomaaliyaba
hadda waxay un ku eg tahay inta badan muqdisho keliya waana arrin ka cusub magaalada oo wakti dhan u bilaabatay wakti aada u dhow bilaabatay marka infact meelo badan weli mabayna gaarinba marka meelaha qaarkoodna weli waa tijaabo laakiin waxaan ku rajaweynahay in meelo badan ay gaari doonto si deged la yidhaahdo waa hagaag wasiir dhegaystayaal ayaa khadka soo geli doona su-aalo kala duwan dabcan ku weydiin doona bal haddaad sharaxaad kooban naga siiso ee dowladda soomaaliya gacan intee la-eg bay ku leedahay shirkadan waayo waa markii ugu horreysay oo shirkad intaasi la-eg oo internet qaybinaysa isgaarsiintii xagga internetka fududeynaysa ee soomaaliya marka dowladda soomaaliya miisaan intee la-eg baad ku leedihiin gaar ahaana wasaaradaada boostada iyo isgaarsiinta
marka hore horta waxaan rabnaa bal inaan context ahaan aan dadka madageysanaya ay fahmaan dowladda horta way cusub tahay oo laba bilood iyo bar intaan aniga hadda xukunka hayo wasaaradda boostada isgaarsiinta shirkadan fiberkana way naga horeysay imaashaheeda iyo dhismaha ay ku leedahay magaalada iyo sharciyaanteeda intooda naga horeysay laakiin taa macnaheeda ma aha inaan ka qabno afkaaro ka duwan afkaarihii hore jiray inta badan yani dowladdu dusishigeeda waxaa weeye anaga waxaan aada u dhiirigelineynaa horumarka xagga technologiga internetka fiberka areadaas oo dhan marka laakiin dowladda ma laha shirkadan maaha shirkad dowladda leedahay shirkadan waa private way marka aniga mar raba inaan haysi u sameeyo oo magaceeda iyo waxay tahay aan sheego laakiin intaaba waxaan moona inay ku filan tahay dasiyaasha inay ogaadaan keliya shirkadan maaha shirkada dowladda leedahay waa tahay mararka qaarkood marka la eego shirkadaha sidaasi oo kale ah marka ay wadanka maalgashi ku sameynayaan dowladaha qaarkood waxa ay ka reebaan isgaarsiinta xagga internetka waxyaabo anshax ahaan aanan habbooneyn in bulshada loo soo bandhigo muuqaalada qaarkood ayaa xanibaad lagu sameeya marka ma jiraa idinka faafreeb aad ku sameynaysaan shirkadaha isgaarsiinta internetka gaar ahaana shirkadan
taa waaba aniga shaqadeeda qeybaha ugu muhiimsan howlaha ay horyaalo waxay tahay in ummadda soomaaliyeed laga ilaaliyo waxyaalaha dhaqanka anaga iyo diinta anada aan ku habooneen yani waaba hadii si loo iga briority ugu horeeya horyaalaga waxay tahay sidee ardayga ama ilmaha yare soomaaliga yani education loogu siinin waxyaala dhaqanka anaga iyo diinta anaga kasoo horjeeda marka taa waxaan sameynay waxyaalo badan oo shirkadaha isbiyada ama internet wadanka soo geliya aan kulli u sheegnay oo haddana ay shaqeynayaan inta badan oo aan laga daawan karin aan laga heli karin contentiga laakiin marka intaa idhaahdo adiga waa ogtahay dhegeysaasheena u yihiin fildigan internetka waa meel aada u dhib badan oo inkastoo waxyaalo badan la sameyn karo haddana waxyaalo badan oo kale oo dhib badan naga jiraan oo siyaalo kale lagu heli karo laakiin intaasoo dhan waxay ii tahay aniga shaqadeeda soo kastay yani smart driology number one iyo number two iyo number three inaan arrintaa aysan dhicin waa tahay wasiir aad baad u mahadsan tahay haatanna qaar ka mida dhegeystayaasha ayaan khadadka taleefanada u fureynaa ee dhegeystaha ugu horeeya soo dhowow magacaaga adigoo ku bilaabaya halkaad naga soo waceyso iyo su-aasha aad wasiirka u hayso walaalayo magacaygu waxaa la yidhahdaa maxamed cabdi cusmaan waxaan joogaa muqdisho soomaaliya ayaan joogaa waata wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aal wasaaradda boostada isgaarsiinta waxaa lagu maqaalaa in ay tahay wasaarad aada u weyn wasaarad macnaha ay shaq soomaaliya oo dhan maanta ka shaqayn jirtay hadda maanta uma jeedno wax movement ama wax shaqaa wasaaradaha kale waa ay shaqeeyaan marka wasaaradan maxaa ku dhacay macnaha ma maxay macnaha caqabadaha macnaha ay la shaqeyn laadahay maxay tahay saasaa inaan weydiiyo wasiirka haye wasiir dhegeystahaasi maxaad ugu jawaabi lahayd
horta jiraan waxyaalo badan oo wasaaradda ay qabato yani waxaa muhiim horta inaan fahno wasaaradda waxay qabato nafteeda yani wasaaradda howlaha badan ay sameyso sinta waxaa weye behind scene ama howlo badan oon ay joogan aan arki karin yani anak kamihin dad ka shaqeeya wadooyinka tagtaagan ama hadlaya ama wax sameynaya waxaan sameynaa haddadan aad ila hadlayso xamar igala hadlayso awoodda ku ogolaanaysa inaad xamar adoo jooga aad la hadli karto washington anaan ku maqlaya anoo mobile ku hadlaya taanasida waxay kamid tahay waxyaalaha wasaaradda qabato macnaha de wasaaradda inay jirin waxaa laga yaaba howlaha aynan geli lahayn ayna maamulaynin aynan ay ka dhigaynin wax suurtagala marka howlaha ay qabato wasaaradda maaha howlo yani horey laga arki karo tan kaloon raba inaan xusuusiyo dhegeystahan su-aashan waawey dhowr iyo labaatanka sanaa sheegtay howlaa weye howlaha badan wasaaraddan qaban lahayd xoogan ay gacanta shirkada baraabida ama aan ahayn kuwa dowladda marka hoosha ugu weyn ii taala waxay tahay markii u hore sida loo heli lahaa shoo xagta oo kusoo erisa regulationka ama maamulka isgaarsiinta xagga shuruucda gacanta dowladda markaan taa iraada man macnaheeda maaha inay dowladda nafteeda ay samaynayso hooshii ay qabanayeen shirkadaha private-ka hoosha noo taala waxaa weye annaga keliya in la sharciyeeyo oo nidaam jiro oo dadkii kala xagaya oo canshuur la bixinayo oo yani aynan jirin waxyaalo foodo keenaya and so on marka intaaba raba inaan kusoo kobo waa hagaag aad baad u mahadsantahay mudane wasiir dhegeysto kale ayaa khadka ku jira soo dhowo walaal magacaaga halka aad joogto iyo su-aasha wasiirka boostada iyo isgaarsiinta maxamed aadan aada u hayso magacayga waxaa la yidhaha cabdullaahi aadan kulane waxaan joogaa maraykanka magaaladan statekan minnesota waxaan sacaad wasiir horta intaana su-aal weydin waa salaamaya salaan kadib salaan kadib waxaan rabay laba su-aalood baan rabaa inaan weydiiyo idinka hor hal iga asaaro su-aasha koowaad waxa waaye communicationku iyo isgaarsiintu waa muhiim waa aaladda ugu muhiimsane waddanka hadda businesska ugu xoogana ka jira waddanka sidaan ognahayna dawladda waxaa haysataa dhaqaale xumo oo waxay ku ku tiirsan tahay dhaqaalaha dibadda tabarucaadka dibadda dawladaha ka siiyaan marka maadaama ay sahlan tahay qaab lagu canshuuro isgaarsiinta oo shirkadaha la yaqaano miyayna qumanayn mise balaanka waa idinkugu jirtaa in aad ka geysaan baarlamaanka qorshe aada rabtaan isgaarsiinta in lagu canshuuro si waayo waa sahlan tahay iyada si lagu qaado taas waa taas ta labaad wax sharciya ma ka soo saarteen oo oo dadka caadiga ee quuta isgaarsiinta lagu ilaalinayo xuquuqdooda masalan inta inta wiiga ay ka jari karaan qofka serviceka hadduu bixin waayo lacagahay saarahayaan waxyaalo badanoo waxaa jirta consumer act ama privacyga laftigeedaba ha ahaatee oo aad rabtaan hadda inaad ka geysaan baarlamaanka marka laba su-aalood baan rabay inaan weydiiyo sacaad wasiir waana mahadsanta haye wasiir okay waa su-aal waa su-aal muhiima wey yani su-aashan waa su-aal muhiima waxaan ka goyaa bal ayadoo kooban inaan ka jawaabo aniga maalinta la ii dhaayay degadan inaan qabto oo aan kolka la wareegay hoosha ugu horeysay ee aan focus saare waxay idhi horta masiifana loo weli lahaa shirkadaha isgaarsiinta iyo dowladda kala haga ama ummadda soomaaliyada isticmaasha howlahan ay qabanayaan shirkadaha isgaarsiinta marka su-aasha labada su-aalba waxay kusoo urureysaa keliya horta shuruucda ma jiraan macnihii revenue ama tax si loo qaado shirkadaha isgaarsiinta iyo sida loo ilaaliyo xuquuqda qofka isticmaalaya ama ama consumer protection labadaba waxay soo horgelayaan marka horta meesha inuu sharci jiro hadduu sharci jirin shirkada isgaarsiinta ama shirkad kastaba yani qof kastoo ka shaqeeya wadanka si loola dhaqma ma jiro meesha loola sharci jira marka taa waktiga qaadatifada si loo diyaariyo oo ay ka qayb qaadanayaan hataa shirkadaha naftooda iskaga ka dhiibanayaan oo haddana horyaala badaha wasiirada oo laga yaabo wakti ugu dhaqsan in soo gudbo mar haddii sharciga marka laga geliyo oo laansixiyo howlaha way sahlanaanayaan waxaa sahlanaanaya marka in muwaadinka soomaaliga yani taskiisa xagga communicationka la ilaalin karo waxaa sahlanaanaya wasaaradda maaliyadda ama dowladda inay ka qaadi karto canshuur ama revenue laga qaadi karo shirkadaha howlahaasna way sahlanaya lakin wax ilaa hadda arrintaa u socon weyda ama dowlihii hore ee laga horeey u socon waaya waxay ahayd meeshii uusan sharci jirin marka sida ugu dhaqsi badan isaga ayaa lagu ansixiyo oo aan kala duwan yahay in madow la ansixin doono marka way way sahlanaanaysaa si loola dhaqmo marka ama loo qaado canshuur loona ilaaliyo muwaadinka xuquuqdii kuliga shirkadaha yani shirkadaha keliya ma aha yani muwaadinka keliya maaha shirkadaha nafta xuquuqda leeyihin waana ansixiisina shirkadaha naftooda labaatan iyo dhowr sano wadanka ayagaa communicationkooda naftooda in xusi waa waa loo baahan yahay dadka xusuustaan haddii shirkadaha jidlahayn communication ma jiri lahayn laakiin taa macnaheeda ma aha inay digitalization waa kaga socon karo meesha markaad dowladdaa jirta shirkadii marka waxaa ku khasbaanaysa ama waajib noqonaysa in ayaga naftooda bartaan si dowladda loo macaamiyo oo shuruuda lagu hoggaansado taana waa holaha
waa tahay intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan wicitaanka dhegaystaha barnaamijkeenna toddobaadkan waxaa marti noogu ah wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed aadan waxa uuna ka hadlayaa horumarka dhinaca isgaarsiinta ee soomaaliya ee wakhtigani jira dhegaysi la sheegay in lagu sameeyo taleefanada madaxda dowladda soomaaliya iyo sidoo kale murankii ku salaysnaa nambarka furaha wicitaanka soomaaliya ee laba shan laba waxa laga yeelay wakhtigan wasiir anigoo ee daba socda arrimahaas sharciyada ee la xiriira ee dhinaca isgaarsiinta haddaan bal dhinacii internetka dib ugu soo noqdo ee sharciyo la diyaariyey ma jiraan si looga hortago wixii la doono in dadka aysa u soo marin internetka xeer aad diyaariseen oo dejiseen oo idinkala hagaya adinka iyo shirkadaha brivatka ah sida shirkadan ee vibrab optiga oo kale si markaasi dadkina loo badbaadiyo shirkadii adinkana ay u jiraan heshiisyo aad maaragtay dhinac walbaba dhinaca kale uusan ka bixi karino jaantaa roganaysa meesha u noqon
jawaabta degdega ama sahlan ama kooban waxaa weeye haa yani shuruuda way taabagalanayaan arrimaha shirka oo dhan laakiin waxaaba ka sii horreeyay intaan shuruuda nafteedaba la gaarin oo aan intaan la sahayn waxaaba jira regulations oo capacitygaaas aan ku sameeyo oo ku khasbayo shirkadaha internet service providerska inay u hoggaansamaan yani kuwa yani negotiation jido ma aha yani wax lagu gurgursanay ma aha laakiin haddii aan kula hadlayo regulationska way jiraan waa hagaag sacaadatu wasiir haatanna dib baan ugu noqonaynaa khadadkii taleefoonada dhegaystayaal fara badan ayaa soo beegsanaya haatana mid ka mid ah dadkana dhegaysto ee kusoo dhawow bal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha magacaaga halkaad naga soo wacayso iyo su-aasha aa rabta inaad weydiiso wasiirka magacaygu waa maxamed axmed xasan jooga wadanka turkiga wasiir waxaan ku weydiinayaa su-aasha koowaad oo ah hadda ka hor waxaad sheegtay inaad ka hortegaysaan dhegeysiga telefoonada madaxda qaranka waxaan ognahay shirkadaha wadanka yaala inay yihiin shirkado brivate oo aanay dowladda ku kontaroolin ama aanay saamayn ku lahayn marka sidee bay u suurtagelaysaa inaad ilaalisaan ina dhegeysto madaxda qaranka annagu og reer galbeedka gaar ahaan yurub inuu maraykanku dhegeysto oo danihiisa hadduu ka dhexarto uu caadi u dhegeysto ayagoo teknolojiyad iyo qaab ka casirsan qaabka soomaaliya yaalla haysta marka sidee baad
waa hagaag dhegaystahaasi waxa uu sheegay in aad dhowaan sheegtay adiga ama wasaaraddaada in aad ka hortegaysaan dhegaysiga lagu sameeyo taleefanada madaxda soomaaliya marka iyadoo la og yahay in dalal hormaray oo ku yaala caalamka la dhegaysto madaxdooda misna aysan shirkaduhu waxba ka qaban karin shirkadihii brivatekana adinka idna xukumin sidee bay idinkugu suuroobaysaa ayuu ku yiri inaad arrintaas ka hortagtaan in general waxaa lagu jawaabi karaa howlo badan baa noo yaala annaga hor dadka in la wacyigeliyo ama dowladda ha ahaadeen ama madaxda dowladda ama shacabka caadigaba ha ahaadeen wadakooda inay fahmaan qalabkan telecommunicationka ama isgaarsiinka la isticmaalo boqolkiiba boqol inuu horta secure ahayn ama u noqon karinba horta taa waa waajib ugu horreeya waa marka ay fahmaan yani privacy aspectska telecommunicationka kan kale ee goonida ee oo dowladda ku saabsan taa aniga hool ii taada wey mabarra inaan si badliga uga hadlaba waayo waxyaalaha qaarkood waxay ku habboon yihiin in anaka loo gaar yihiin sidaan anaka sidaan u ilaasinayno telecommunicationkeena laakiin waxaan waxaan kusoo koobaya keliya inay tahay inaan haysano fursad weyn iyo aqoon badan aan u leenahay oo laga yaabay inaan samayn doono habad badan oo ka dhigi kara secure communicationka wadanka annaga laakiin inkastii weyn ee horedadka inay ogaadaan oo dhegeysta waxaa weeye de dowlihii laga weynaa iyo dadkii yani hordaan laga horreeyey naftooda iyo dhibkan haytaa dhibkan maaha dhib soomaaliya keliya ku kooban laakiin wixii dagaalana waa wadnaa mana raba inaan si dadlig uga hadlayno sidaan isu ilaalinayno ama aan ama aan u secure garanayno communicationka annaga micnaha ma waxaad ula jeedaa wasiir adigoo mahadsan een qalab baan dhigaynaa soomaaliya suuragal ay tahay inaanan lagu dhagaysan karin een halkaasi madaxda soomaaliya mise si kale ayaad uga hortegaysaan oo dowladaha laga yaabo inay dhagaysigaasi sameynayaan ayaad xiriir la yeelanaysaan haddaad bal dhegaystayaasha u yara faahfaahiso
inta inta aan sheegi kara ee aniga ii banaa inaan sheegi karo waxay tahay keliya mas-uuliyaddii saaran inay tahay inaan ilaalin karo communicationka madaxda wadanka taana hoosheeda waa ku jirnaa waana ugu dambeyntii waxaan aada ugu rajay inaan ku guuleysan doono sidaan u samaynayno iyo habkan ku samayn doono taa waxaan rabaa inay aniga igu ekaato dadka iga shaqeynaya dowladaha kale dowladaha kale dhan communication baa naga dhexeeya ama ha ahaadeen communication trade ama economics ama ha ahaadeen security ah taa nafteeda marab inaan sii galo laakiin hadda waxaan soo gaarnay level aan hadda ogaan karno exposure intuu leeyahay iyo sidaan isu ilaalin lahayn marka intaaan doonay inaan ku jirjiyo bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdulqaadir axmed surwac joogana magaalada muqdisho kana magacardayda jaamacadda soomaaliya seer waa ku salaamaya wasiirkana waan salaamayaa uuna ku mahadsan yahay waqtigiisa qaaliga waxaan rabaa suaal inaa wa-aashaas oo noqonaysa tan iyo gobolkii dowladii dhexe ma jirin wasaarad boose iyo isgaarsiin oo wadanka si fiican uga shaqeynaysay intaasna waxaa jiray shirkado bareefadyaha oo wadanka ka shaqeynayay shaqo fiicanna qabtay hase ahaatee ma jirin wasaarad boose iyo isgaarsiin oo hasidaan oo maamulo dhanka sharciga iyo dhanka contaroolka iyo la xisaabtanka intaba ma jirin waxaan kala soconaa xaaladda guud oo wadanka ka jirta hadday tahay mid dhaqaala iyo mid amni intaba wadanka xaaladda uu ku sugan yahay waan kala soconaa maxaa qorsho ah oo ay wasiirka ay ugu talagasay ay ugu talagashay wasaaradiisa security-ga wadanka amniga xaaladda wadanka waa la soconaa oo shirkadahan iska imaanaya hadday tahay internetka hadday tahay telecommunicationadii hadday tahay taxation taxationka ama cashuurtii laga qaadaya wadanka iyo weliba horumarka horumarinta guud ee isgaarsiinta wadanka waa tahay maxaase wada shaqeyn oo ka dhexaysa shirkadaha bareefadyaha iyo wasaaradda isgaarsiin wasaaradda basiya isgaarsiinka wadanka soomaaliya haye wasiir wada shaqeynta idinka dhexeysa adinka iyo shirkadaha isgaarsiinta iyo dabcan waxaa idinkaga qorsheysan horumarinta xagga isgaarsiinta soomaaliya ayuu dhegeystahaas wax kaa weydiiyey waa mahadsan yahay abdulqaadir su-aal muhiima wey qorshaha u degsan wasaaradda boosada isgaarsiinta yani waa qorshe ilaa wakti badan loogu talagalo laakiin waxyaalaha degta inagu soo horeeya aada ugu muhiimsan waxaa weye horta si usoo bandhigi lahaa ama uwargelin lahaa sharci kale haga isgaarsiinta shaqada isgaarsiinta dowladda iyo muwaadinka soomaaliga taa horta muhiima yani teknoloji ahaan wadanka ma dambeeya oo meelo badan baan ku horeyna laakiin waxaa loo baahan yahay in regulation la helo kala haga consumerka isticmaalaya yani qofka isticmaalaya mustahliga iyo shirkada financial service iyo dowladda roolkeeda taaba horta ugu muhiimsan taa haddii helo marka waxyaala badan kala wasahnaanaya marka la helo revenue ama canshuur waa qaada shirkadahan isgaarsiinta oo waqti badan aan kaga qaadin canshuur oo yani la doonayo in laga soo celiyo canshuur wadanka uu ku hormaro iyo technology badan oon rabnay inaan soo gaarsiino wadanka inkastoo meelaha qaarkood aada loogu horumaray haddana meelo badan waxaa jira aan xoogaa weli aan soo u gaarin wadamada kale mia isticmaalka internetka mobilada laga isticmaalo waxyaalo badan oo loo yaqaano macnihii social networks internetyada arrin kaloo dadso kusaabsan oo addunyada soomaalida howlo badan oo ku saabsan telecommunication sida ku isticmaalo serviisyo kale ay dowlada sameynaysa misan waxyaala laga yaqaano e government e business iyo all e services oo dhan marka howlahabaa horta aniga aad baan ugu mashquulsanahay iyo sida loogu isticmaalo telecommunicationka howlaha kale ee wadanka u baahan yahay sida markan waxbarashada caafimaadka iyo shobisha xagga amniga arrin muhiima wey ani waxaan ogahay in telecommunicationku qayb weyn uu ka qaadan doono nabad sugidda wadanka iyo security wadanka taa mar walba inaan details kaga galo laakin waxaan rabaa inaan kusoo koobo in howlaha iyo howlaha noo yaalo xididka naga dhexeeya annaga iyo shirkadaha isgaarsiinta waa tayada yani maafan baa maamulka kuma jiro dowladana roob leedahay shirkadaha isgaarsiintana roob bay leeyihiin sharcigana kahagaya marka ma aha yani wax yani qarfada maaha waa kan waa hagaag wasiir su-aasheeda ugu dambeysa haddaan bal aniga ku weydiiyo waxaa jira furaha ama arial codeka waxaa loo yaqaano ee soomaaliya ee laba shan labo muran ka taagnaa marka arrinta ayada ahayd weli xal ma laga gaaray waa arrin soo socotay wakti badan oo waxaan wada ognahay in numberka la adiyeysayo meelaha qaarkood meelaha ku haboon looga isticmaalay marka shaqadan iyo intaa loo haysaa marka horta marka u horeysa si loo maanijgeeraha ama loo controlaya numberka naftiisa waayo haddii technical aan ka hadlana waxaa weye shirkadaha isgaarsiinta waxay leeyihiin geedgeediyo ama habab ay kula xiriiraan wadamada kale adduunka marka ma jiro hal geedgeed oo wadanka uu leeyahay ama ay dowladda leedahay oo ay soo maraan koolka ama dadkana soo wacaya ama kuwaan ma ahayno hal meel soo waraan jirta meelo badan soo wacan aniga arrinta ii taalle dadka badan waxaa weye sidee marka arrintan loo xallin karaa oo loo heli karaa marka hore hal geedgeed marka waxaa si daba socda marka yani economic balanceka yani taa waxay sameynaysaa waxyaalo kale oo inta ku yeelanaya dhaqaalaha wadanka laakiin hadda xilliga aan ku jirno waxaa ka muhiimsantaa nabad sugidda iyo securityga wadanka oo laga yaaba inay nagu khasabto in hal geedgeed kala sameyno bal atlista sanadahan si marka kadib haddana suuqa hormar loo furo marka arrintaa inta badan waa la xaliyey waxyaalo yar baa nooga dhiman laakiin waa rule two point two wakti badan oo soo qaatay dad badan ayaa ka faa'iidaystay oo si xun u isticmaalay qaarkood waan ognahay qaarkood keesasaan noo socda oo maxkamadeed qaarkood weli waa daba soconaa marka arrimaha waa arrimo aan ognahay oo aan aada u kontrolno hadda oo aan marna ku guuleysan doono aad baan kaaga mahadcelinayaa inaad barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan aada marti noogu noqoto wasiir adaa mudan mahadsan tahay shukran kaasi waxa uu ahaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda soomaaliya maxamed aadan oo khadka telefoonka si toosa uga jiray magaalada muqdisho waxa uuna marti noogu ahaa maanta barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo aynu ku soo qaadannay soomaaliya horumarka xagga isgaarsiinta ee ka jira maxaa uu ka bedeli karaa isgaarsiintii horey uga jirtay waddanka soomaaliya iyo dhegaysi la sheegay mas-uuliyiinta dowladda in lagu sameeyo teleefoonadooda gacanta iyo murankii ku salaysnaa xagga furaha nambarka wicitaanka ee soomaaliya tan iyo kulanti dambe intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aad iyo aad ba u mahadsan tahay saar cabdi axmed oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysay haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii hiddaha iyo dhaqanka axmed faarax ali idaaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal gabyaagu kolka uu qof dhintay taxamuruga ugu barooranayo wuxuu taxaawanaaggii lagu yiqiin wixii uu bulshaweynta ugu tooraa iyo guud ahaan tilmaamaha wan wanaagsan ee inuu lahaa lagu malaynayo kuwaasoo in loogu walbahaaro uu ku mutaystay had iyo jeer tilmaamahaas iyaga ah ee ruuxa geeriyooday loogu baroortaay waa inay ahaadaan kuwo dadka iyo degaanka uu ka baxay ay qadariyaan oo kii lehna loogu bogo kii aan lahaynna lagu daraabo taasna wax aan ku tusaaleeyo waxaa iga habboon gabay allaha u naxariista ee uu tiriyey gabyaagii soomaaliyeed ee la odhan jiray cali jaamac haabiil wuxuu cali ka mid ahaa magaalada berbera iyo agagaarkeeda soomaalidii degi jirtay hilaaddana wuxuu noolaa intii u dhaxaysay bartamihii qarnigii sagaaliyo tobnaad iyo horraanta kii labaatanaad sannadihii ugu dambeeyey kun iyo siddeed boqol iyo siddeetannadii wuxuu ku jiray xeebaha waqooyiga raggii gumaysigii ingiriiska ku soo dhoweeyey markii dambena joogitaankiisa taageersanaa sida laga garan karo tixaha naga soo gaaray qaarkood taas ayayna ahayd sababtii colaadda maanso ay muddaba uga dhex aroosnayd isaga iyo hogaamiye daraawiishta sayid maxamed cabdilla xasan tuducyahal qabsi leh oo intooda badan shakhsiga wadaadka uu aad ugu wareemay ayuu marba tirin jiray kuwaasoo isaga qudhiisa caan ka dhigay maansayahanimadiisana soo banbixiyey yeelkeede gabayada cali jaamac laga hayo waxaa iila foolaadsan kan aan maanta idinku jalbeebin doono ee aan u haysto maansada soomaalida ee baroordiiqda ku saabsan inuu meel sare kaga jiro waxaa la yidhi cali oo suuqyadii hore ee barbaraad midkood fadhiya ayaa goor garaba waxaa la soo joogsaday niman uu garanayay saantooduna ay ka soo jeeday dhulka xoola daaqeenka ah ee magaalooyinka sheekh iyo burca u dhexeeya markaasoo kale waa tan ay soomaalidu iswaraysataay waxay u sheegeen inay adeerkiis xilsi cilmi goolle inuu geeriyooday wuxuu ahaa war uu aad uga naxay oo haddiiba in eebba been ka dhigo uu ku ducaystay ha yeeshee mar walba sidaad adigu rabto kuuma noqotee xilsi dhimay taana wuxuu cali rumaystay nimankii socotada ahaa markii ay ugu celceliyeen iyaga qudhowduba inay goobjoog u ahaayeen kolkii budda loo dhaadhiciyey iyo kolkii lagaga yimid halkii uu fadhiyey ayuu cali ka kici waayey qorraxdiibaa ugu dhacday waa keligiis markii la dhaqaajin waayey baa laga kala tegey wuu gorrosiyo madaxa ayuu foorrinayaa garka ayuu labada low ku hayaa goor dambe oo mugdigii uu magaaladii wada daboolay ayuu luga aan tabar lahayn hoygiisii ugu luuday dabadeedna gogashi buu isku tuuray wax yar kadibse wuu ka soo booday cashadii baa la soo hordhigay suu waa iska fogeeyey waa la qodqoday jawaabse waa hidin waaye sidaas buu waagii ugu bari barqadii kolkay tahay ayaa waxa u yimid nin ay waday ahaayeenoo markuu dareemay in wax si ka yihiin doocdoociyey dabadeedna ka soo saaray xanuunkii uu la gubanayay iyo wixii ugu wacnaa ninkaas oo la odhan jiray faarax bawdoole ayuu u deexday una sheegay gelinkii dambe ee xalay gabaygii uu xirsi ugu baroortay kaasoo uu ka hormariyey arar culusoo haddiiba laga garan karo murugadii haysay iyo geerida loo soo sheegay walbahaarkii ay ku abuurtay isaga oo haaraamaya nimankii warka baas u soo sheegay ayuu ku bilaabayaa galgaladkii xalay iyo faaraxow gamacla'aantayda gogashaan ku jiibsaday hurdada goodkii igu yaacay gasiinkii la ii dhigay waxaan gowska uga daayi dar guryii ka yimid baa warbaas iila soo galaye gablamooyin waxay sheegayeen guuldarriya hooge geeridii xirsay ii wadeen gacal ha waayeene gabbal baa u dumay reedihii galiga boociyii leh abidkii rag waa go'i jire tanise waa gowe lixaloo u wada gaar ahaa gocanaya mooyi meedisadaas ay ilmadu da'ayso markuu ku arartay ayuu ku xijiyey tilmaamo wacan iyo ammaan qoto dheeroo uu xirsi ku bantookay ayna la ahayd inuu gaar u lahaa ammaan badan oo ruuxa nooli in lagu sheego uu jecel yahay kii dhintaana uu rabi lahaa wixii ka dambeeyaa inay ku sheegaan waa geesinimo waa xaajo aqoon waa deeqsinimo waa aqoonta fulaanka fardaha waa dulqaadka sokeeyaha lagula xaalo oo waa daafaca reerka waa lix tilmaamood oo gabyaagu uu xilsi cilmi uga samri la'yahay baroortana ugu wacan isaga oo haddaba ina baraya geesinimadiisii garyaqaannimadiisii deeqdiisii iyo martida kolba u soo hoyata siduu ugu xilqabi jiray ayuu yidhi midi waa haddii laysgalo oo geel la kala qaado gurmud noqonayaa iyo annagu guuto bixinaaba geelyaalihii fule markuu gelale furhooraayo rogaalkuu garaangelin ogaa gocan ayee mooyi garaad kaatay xaajada gurracan guurti kala maagtay haddii geedka laysugu yimaad golaha waayeelka nin waliba hadduu gees damco oo giijo madaxiisa wax la wada gorfeeyaba haddii la isu geyn waayo gaagaabsayaa iyo isagu gaafa hadalyaaba guddoonkii la wada raaci jiray gocan ayee mooyi gab hadday martidu soo tiraa goobuu nala joogo godka lagu janneeyow hadduu goosan la carraabo garabsaa rag weeyee hadduu gogosha soo daadsho gasiinkii la soo dhigay haddaad gal iyo daad moodo bakhayl baysgamiime eh intuu gaarka ka qoslaayo godolkuu ku haasaawin jiray goocan ayee mooyi meel kale oo gabayga ka mid a ayuu cali inagu barayaa fuulaan fardood maalinta la isugu faano siduu xirsi cid walba uga foori jiray dulqaadkii uu xigaalada u lahaa magaciisii inta dheeraaday meel walba gaaray iyo maantii ay daafaca reerka joogto sidii isaga ay isugu hallayn jireen wuxuu yidhi gugoo da'ay aroosyada haddii gowda laga saaro shir gurmada haddii loo kaco iyo gob iyo reer aada gammaannaaxay heensaha haddii guudka laga saaro waa gelin isdaawade halkii garangar loo joogo gola igu bannaanaa walle garab la'aaneeda gunnaduu ka soo toocin jiray gocanaya mooyi gardarrada sokeeyaha rag baa gees biciid u leh gaadiid la dhaanshuu ahaa gibilmadiidiiye gurad uuna wada saari jiray gocanaya mooyi alla wuxuu golxaaluu ahaa gadafkii reeraaye magaciisu waa gudubsanaa gaaliya islaane galbeed iyo baraa laga yiqiin goloskii dheeraaye gaashaan biruu noo ahaa goocanaye mooyi markuu baroortii dhammaystay ee arar iyo dulucba wixii uu odhan lahaa uu yidhi ayuu miyirsaday dib buu isu xisaabiyey wuxuu garwaaqsaday geeridu inay xaq tahay diin ahaan inuu muran ka keenaana ay gaf tahay markaas buu eebba weyne dembidhaaf weydiistay kana duraantay aakhire markii la tago inuu u kaso mar walba dhinaca uu ku sugan yahay nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee markaas buu tixidii ku soo gebagabeeyey adduunyada tan laga guurayo ee gebagabaa joogta ee laga galbaday meesha iyo geeridii maxamed anunbaa gubtahayoonayoo geesigii tabaye allahayow wax dhan baan gafeeye adigu haygoynin oo geesta nebigii imari maanta laysgurayo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo heyduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi hidaha iyo dhaqanka ayuu nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatana dhegaystayaal waxa aad kusoo dhowaataan barnaamijkii ganacsiga waa kan ismaaciil xuseen farjar oo nala socodsiiya
waddamada qurbaha waxa ku nool dad badan oo soomaali ah oo qaarkood ay heleen dhalasho iyo deganaansho kala duwan islamarkaana ay la jaanqaadeen nolosha cusub ee ay galeen waxaa qaar badana ay dalka ku soo noqdaan iyaga oo wada fikrado ganacsi oo cusub oo wax weyn ku soo kordhiya dalka waa xubinta aynu toddobaadkan ku soo qaadanayno barnaamijkeenna ganacsiga ee toddobaadkan foosi cabdulaahi dirir isagoo ku sugan dalka isutagga imaaraadka carabta waxaa maskaxdiisa raad ku yeelatay inuu isbarbardhig ku sameeyo muuqaalada horyaalla oo ahaa dabaqyada dhaadheer ee bilicda san ee ku yaalla magaalo ganacsiyeedka dubaai ee uu ku noolaa xilligaas iyo weliba dalkii uu ka soo hayaamay oo dhismayaasha ku yaalla aanay qurux badnayn wuxuu halkaas ka soo bilaabay fikrad ganacsi oo xilligaas dalka ku cusbayd oo ahayd inuu geeska afrika u soo raro naqshado lagu qurxiyo dhismayaasha iyada oo aan derbiga ama dhismaha hore waxba laga beddelayn waxaan maanta ku booqday warshad uu ku leeyahay magaalada hargeysa waxaana kala sheekaystay arrimo badan oo dhinaca qurxinta guryaha ah labadii kun iyo kowdii ayaan shirkaddan aasaasanay horyaal group waxaan deganaa dalka isutaga imaaraadka carabta magaalada dubay la yidhaahdo waxaan arkay horumarka dubay ay leedahay qof kasta kama qarsoonaa hadday noqoto dhismaha hadday noqoto dhaqaalaha fikirku markaasuu igu dhashay waxaan jeclaystay markaas inaan fikradda la guuro oo geeska africa u tago waxaan ka bilaabnay jabuuti somalilan labadaba iminka waan ka shaqaynaa waxaa iyaduna noo qorshaysan insha allahu tacaala etoobiya iyo soomaaliya marka waa fikraddaan is leenahay dalkao dhan africa gaarsiiya marka maxaa qabataan bal dad badan ba isweydiin karaa waxyaabahan aad bal kasoo minguuriseen dhinaca wadamada isutaga imaaraadka carabka ama dalalka horumaree aad halkan keenteen maxay yihiin waxaan is leenahay itaalka ama taargetka noo ah in aad bilic kusoo kordhisaan geeska africa dhinaceeda matalan haddaan eegno dibadda guryaha dibaddiisa iyo gudihiisaba guriga isagoo duuga ayaan la wareegnaa oo rinji sanad kasta u baahan oo diiftu ay ka muuqato waxaan u samaynaa markaas galaadhig bahalka la yidhaahdo kaas oo aan meelo fara badan ku xidhnay hadday noqoto jabuuti hadday noqoto somalilanba marka gudaha lasoo galana waxaan ku dadaalaa inaan ku kordhino jibs boorka rinji cusub marmarka cusub macnaha gurigii hore lama duminayo oo lama baabi'inayo laakiin gurigii oo dhisan ayaa duba habeen loo samaynayaa sidaa darteed gurigii isbedel baa ku dhacaya xagga dibadda iyo xagga gudahaba
marka gudahoo kale waxaan arkayay dad dee ajaaniba oo kaaga shaqaynayay naqshadaha gudaha lagu qurxinayo xaggee baa laga keenaa yaase hindisa
waxaan horta noo shaqeeyaa dadka ajaanibka ilaa shan qof weeye bakistaniin iyo carab ah waxaa noo shaqeeyo kale laba design laba interier oo designer ah marka aan injineeradaas ayaa noo abuuraa waxay ugu dambeeyey laasarkii ugu dambeeyey dunida laga isticmaalo ay noo soo gudbiyaan deedna waxaan ku qancinaa dadka noo naga codsaday in designnkaasi oo designka cusub yahay oo iminka wadanka ku cusub dalka dibadahana lagu isticmaalo marka nimanka ajaanibta ayaa noo shaqeeya ayaan ka faa'iidaysanaa khibradooda iyo dadkan usoo bandhig dabaqyadan dhaadheer oo kale ee lagu xidho galeerinka ama aad dusha kaga rakibtaan qalab dee aada muuqaalkooda u hagaajinaya iyo quraarado aad ka dhigtaan oo kale maxaa ku kortaan ma ma haysataan qalabkii aad macnaa wiishashkii ama qalabkii kale waan haysanaa gebi ahaan wixii de adeegaa qabanaya oo dhan dadkii shaqadaa qabanayana waan haynaa dadkii dalka u dhashayna waan ku tareengaraynaa inay shaqadaa qabtaan iyaguna maxaa silada soo kordhisay markaad dhinacii waayo dadka dadka shaqa la-aan badanna way jirta ma is leedahay dad badan baa fursad ka helay arrintan oo ha ahaadeen siyaabo kala duwan ha isaga daba macaasheene horta anigu waxaan aada ugu faraxsannahay in dadkii ama jabuuti haato ama somalilan haata in dadkii shaqo u abuurno taas waa marka hore waa programka ama aragtida guud ee shirkaddu ay ku shaqayso in dalka wax lagu soo kordhiyo marka laga tago brofitka shakhsigayna soo gelaya laakiin brofitka kasii qaalisan waxa weeye dadka dalka ku nool in shaqo la baro xirfad ay ku shaqo tegi karaan ilaa hadda iminka halkan waxaa noo shaqeeya shan iyo toban qof shan iyo tobanka qof qaar baa toban sano noo shaqeynayay qaar baa toddoba noo shaqeynayay qaar baa shan noo shaqeynayay xirfadaas qaar kale oo naga tegey oo iminka dibadaha ka shaqeeya xirfaddii bay ku shaqeeyaan marka waa in dadka loo abuuraa shaqo ay dadku ku shaqaysan karaan binafsi alwaqt xirfadna ah oo ay ku adeegan karo meel kasta u tegi karo foosiyo dad badan baa jecelnayn guryaha qurxistaan laakiin dhaqaale aanu awoodeyn ma is leedahay dadka dad cid waliba u awoodaysaa mise dadkan lacagta jeebkoodu ladan yahay uunbaa awood u helaya inay guryaha ama gudaha qurxistaan ama dibadda qurxistaan horta anigu waxaan ku dadaalaynaa qof kasta oo wax doonaya inuu qabsado inta awooddiisu tahay inaan kula macaamilo marka mar kastaba sicirku ama waa sicir macquula oo qofku u aqbali karo kana sasi kari maayo sicirkaas anaga ninka jeebka weyn iyo ninka jeebka yar labadaba waxaa nooga muhiimsan bilicda dalka iyo dadka aan kusoo kordhino guud ahaanba dhegeystayaal intaa waxaa inaga eeg barnaamijkeenii ganacsiga oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa foosi cabdulaahi dirir oo madax u ah shirkadda horyaal guruub tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
ismaaciil xuseen farjar ayaa barnaamijkaasi ganacsiga inala socodsiinayey waxaadna kala socoteen laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america barnaamijkaasi oo kalena waxaad dhegaysan doontaan toddobaadka dambe haddii eebba idmo haatanna qadarka daqiiqadaha ee nooga dhiman wakhtiga bal sahre cabdi axmed iyo qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona mahadsaned haaruun sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska ee somalilan ayaa dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen markii maxaabiis ay isku dayday inay ka baxsadaan xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa islamarkaasina ay isticmaaleen hub maxaabiista maanta ah ayaa waxa ay ka baxsadeen jeelkii ay ku jireen iyagoo isku dayay iyagoo dadkaasi ahaa kuwo ku xukunaa falal argagixiso iyo burcadbadeednimo maxaabiistan ayaa haatan dhammaantoodba gacanta lagu hayaa wasiirka cadaaladda ee somalilan ayaa v o e da waxa uu sheegay inay wadaan baaris la xiriirta amuurtan iyo sidii ay ku dhacday dalka ruushka ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga carooday rasaas khasaare geysatay oo ka dhacday dalka ukrain taasoo jebisay heshiiskii lagu gaaray in ciidamada iisterka aan wax iska horimaada lala samaynin hase yeeshee saraakiisha ukrain ayaa waxa ay sheegeen in faahfaahinta dhacdadaasi iyana aysa weli caddeen saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in rasaastan oo ka dhacday bar ay ilaaliyaan ciidamada gooni ugoosadka ruushka raacsani ay dishay ugu yaraan hal qof warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in afar kale ay dhinteen kuwaasoo gooni goosatada ay ku jiraan dalka ruushka ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga carooday daandaansiga ay dagaalyahanada ku sameeyaan weerarkii weerarkuna uu caddaynayo inaanu jirin doonista dhinaca dalka ukrain oo ah inay gooni isu taagaan mahadsanid sahra idaacaddayadii fiidnimada intaasay ku dhantay intaaynu ku kulmi doonno idaacaddayada berri subax lixda iyo barhka subaxnimo waa anigoo haaruun macruuf iyo sahre cabdi axmed oo idin leh nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.